barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah labayolabaatanka bisha maaj sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooday barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
barnaamijka maanta waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti ku yihiin dhallinyaro hal abuurka suugaanta caan ku ah waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullaahi cali khumeni ayaa khudbad uu maanta oo axada telefishinka ka sii daayay waxa uu ku tilmaamay soo jeedinta maraykanka ee ah inay iiraan ka caawiso la dagaalanka cudurka coronavirus mid la yaab leh inkastoo xiisad kacsan ka dhex aloosan tahay labada dal ee cadowga isku ahaa muddo dheer washington ayaa soo jeedisay inay garab ama gargaar bini aadamnimo u fidinayso iiraan oo la halgamaysa cudurka dilaaga ah ee coronavirus iiraan ayaa ah dalka ugu daran ee bariga dhexe ee coronavirus uu si aada u saameeyey iyadoo kun iyo shan boqol oo qof ay cudurkaasi ugu dhinteen dalka iiraan halka uu haleelay in ka badan labaatan kun oo qof marar badan ayuu maraykanku soo jeediyey inuu iiraan ka caawiyo inay la dagaalanto coronavirus waxaana waa lagugu eedeeyey inaad fayraskan abuurtay ma ogi haddii ay taasi sax tahay laakiin waa wax lala yaabo inaad rabto inaad caawiso iiraan ayuu khamenei ka sheegay telefishinka isagoo la hadlayay maraykanka xiisada labada dal ee maraykanka iyo iiraan ayaa sii laba kaclaysay tan iyo sanadkii labada kun iyo sideedii tobankii markaas oo madaxweyne donald trump uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la galeen tehraan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii isagoo dib ugu soo rogay dalkaasi cunoqabateyno dhaqaale dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka ayaa axadda maanta ah gaartay ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof sida ay ku warramayso wakaaladda wararka a f b ugu yaraan saddex boqol oo kun iyo sagaashan iyo toddobo la xiriira caabuqan halista ah ayaa la diiwaan geliyey adduunyada oo dhan tan iyo intii uu soo bilowday bishii disembar ee sanadkii hore dadka u dhintay ee isbitaalada lagu diiwaan geliyey ayaa gaaraya laba iyo toban kun sideed boqol shan iyo sagaashan oo dhimasho ah ilaa iyo boqol sagaal iyo lixdan waddan oo caalamka ah sida ay maanta xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dalka talyaaniga ayaa hadda ah wadanka ugu dhimashada badan ee cudurka coronavirus kaalinta koowaad ayuuna kala baxay shiinaha talyaaniga waxay tirada dhimashada sii maraysaa ku dhowaad shan kun oo qof sabtidii ayay ugu darnayd oo hal maalin gudahood ay dalka talyaaniga cudurkan ugu dhinteen ku dhowaad siddeed boqol oo qof dalka hindiya maanta oo xad ah waxaa lagu soo rogay bandow socon doona afar iyo toban saacadood si loo yareeyo faafista caabuqa corono bandowga ayaa saameynaya in ka badan hal bilyan oo qof oo ku nool wadankaasi qaaradda afrika wadanka ruwanda ayaa noqday dalkii ugu horreeyey oo ku dhawaaqa inuu xiray dhammaan xuduudihiisa si uu ula tacaalo cudurka coronavirus ilaa iyo hadda ruwanda waxaa la xaqiijiyey ilaa iyo toddoba-iyo toban kiis oo la xiriira caabuqa coronavirus waa tahay dhegeystayaal warka caalamka ayaa intaa nagaga dhan waxaan ka cudur daarinaynaa in maanta barnaamijka aan idinkugu talagalnay cilado dhanka farsamada aawadood aadan u maqli doonin laakiin waxaan idiin haynaa barnaamij idaacadda horey uga baxay oo ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana soo jeedinaya yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan marti uu noogu yahay maxamuud cumar cali oo ah wiil dhallinyaro ah islamarkaana hal abuurkiisa ku dhiirageliya dhallinyarada toddobaadkan ayaan kula kulmay magaalada boosaaso waxaana wax ka weydiiyey hal abuurkiisa iyo xilliguu isku arkay inuu wax hal abuuri karo horta sideeda wax laisdhihi karaa yuusufow waxaan hibada la dhaho waa tuhun tuhunkaasoo waxa weeyaan qofku markuu istuhumo uu yacni dareemi karo waxyaabaa waxa inuu wax oriyo in kale marka wakhtigii aan humaagan ama tuhunkan isku arkay run ahaantii waxay ahayd anoo yar intaas kadib muddo laga joogo saddex sano ayaan soo bandhigay wixii aan curinaya oo dadka la wadaagay marka sidaa darteed waxa weeyaan mataqaana waqti badan waan hal abuuri jiray hase yeeshee saddex sano ka hor ayaan waxaan soo bandhigay waxaygii inaan yani suugaanta soo bandhigo oo yani la wadaago dadkii bulshada aad iyo aad baan uga mahad celinayaa adaada v o a barnaamijkana run ahaanti waa barnaamij aad u qiimo badan barnaamijkan oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo run ahaanti waa barnaamij loo baahan yahay in laysku dhiirigeliyo una baahan tahay hal abuurka iyo waxaweyaan dadka u leh hibada gaarka inay soo bandhigaan waayahay abwaane bal waxaad iga wartaa marka gabaygaagii ugu horreeyey ee abwaannimo aad curisay ma xasuusataa muxuuna ku saabsanaa yuusufo waa su-aal muhiima aad ba umahadsan tahay runtii gabaygay ugu horreeyay wuxuu ahaa gabay jawaaba oo aan uga soo horkajeedo heesaha marka walow aanan gabayga ereyadiisi xasuusan laakiin gabay jawaaba buu ahaa oo yacni aan uga soo horkajeedo heesaha oo aad hal abuurka kusoo biirto dhallinyarada hal abuurka ah waxaa kugu kalifay muxuu ah runtii waxa weeyaan horta waxaan waxa aduu baranayso ma ahan waxa awooddaada ka baxsan weeye waxaan waa wax alle subxaana wa tacaala kugu abuuray waxaad isku arkaysaa inaad leedahay hal abuur tusaale ahaan markii aad wax kusoo wajahaan wax kusoo faad saaraan xaalad ay kusoo wajahdo culus waxaad dareemaysaa culays markaasi meesha keli aad ku baxsan karto oo yacni dhibtaadi ku xallin karto waxay noqonaysaa inaad ula beyrto dhanka iyo suugaanta dadka marka hal abuurkaaga mauga faa'iideysaa dhallinyarada iyo bulshada
runtii haa baan isdhigi karaa waxaa jira waxyaabo badan oo aan hal abuurka iyo waxa weeyaan dadka bulshada soomaaliyeed aan la wadaago kuna dhiirigeliyo waxa weeyaan mataqaanaa oon ugu soo bandhigo suugaanteyda marka waxa weeyaan yuusufow waxaa jirta waa runtaay waxaa laisdhihi karaa heybadu waxa weeyaan saddex nooco bay u qaybsantaa oo ay dhahaan hal abuur hido hido iyo hibo iyo howli keentay marka hase yeeshee waxaan aaminsanahay inay hal meel isugu soo biyo shubanayso oo ah waxaan inuu yahay hido inuu yahay hibo ilaah subxana wa tacaala ku siiyey waayo waxaad dareemi kartaa markii la dhaho qofkan howli keentay cid walba howli waa arrin waa soo wajahdaa ama culays waa ku imaadaa ha xaalad markay qabsato marka hase yeeshee qofkaasu dadkaasi kama wada falceliyaan oo isku si ugama jawaabaan waxaad dareemi kartaa qofka hal abuur kale inuu yacni ku muujiyo erayo uu leeyahay isagii sidoo kale markii la dhaho hidaraac waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay wakhti ay ku wada hadli jirtay suugaan wax isugu gudbin jirtay oo isticmaali jirtay suugaanta marka qofka af soomaaliga ku hadla waxaa la isdhihi karaa waa waa gabyaa hadduusan gabyin afaray buu tiriyaa hadduusan afaray tirin waxa weeye gabayguu qabtaa oo hal xambaar buu leeyahay waxa weeyaan gabay xambaar wax la yidhaahdo buu wataa bal waxaad iga wartaa marka hal abuurkaaga waxaa ka mid aba igu tiri wacyigelinta dhallinyarada gabay aad uga hadlayso arrimaha guurka bal waxaad iga wartaa marka gabayga aad uga hadlaysid guurka maxaa kugu dhaliyey aad baa umahadsantay yuusuf su-aal muhiima kolleyba waxa weeyaan abwaanku wuxuu matalaa bulshada markaas uu la nool yahay wuxuu ka gabyaayo ma noqon karaan oo keliya wax isaga khuseeya hase yeeshee waa waxa weeyaan mataqaanaa wax uu ku matali karo bulshada kale gabaygan horta la yidhaahdo guurdoon gabaygan waxaan sameeyey adiga dabayaaqadii sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka marka gabaygan waxa weeye gabaygan magaciisu waa guurdoon ereyadiisa waxaa ka mida gabaygan gabaygan wuxuu ku bilaabmayaa sidaan waxaan ula jeeday gabaygan markaan samaynayay muhiimada aan u asaasay amaan u sameeyey u hal abuuray ayaa ahayd waxa weeyaan dadka dhalinyartu waxay rabaan qof dookh ama yani ay dookh ay leeyihiin ama qofka ay doonayaan ama inay nolosha la wadaagaan marka sidoo kale waxaan ku muujinayaa dee gabadhii soomaaliyeed waxaa jirta gabdhihii soomaaliyeed inaysan dhalinyarta qaar ku dhiirigelinayso dhaqan aysan markaa ku jeclayn hase yeeshee waxaan ku muujinayaa waxa gabadha soomaaliyeed ay isku arki karto oo muraayad u noqon kara ayaan ku muujinayaa sidoo kale muhiim waxa ah in yani mataqaanaa la ogaado wax walba qofkii yani lagu xulan karo waxyaaba noocaasa ayaa gabayga igu kalifay inaan hal abuuro waxaan noo soo qabanayaa gabayga guurdoon hadda gabayga guurdoon wuxuu ku bilaabanayaa sidaan ga-da gabay gugaan uma guntane waan ka gaabsaday ha yeeshee markaan guur damcaan geliyey laabtayda waxaan uga golleeyahay haddaan idin garwaaqsiine gedigeedba soomaali weyn gabayga gaarsiiya oo gacanha laysoo fijiya guuxa iga geeya gaar ahaan hablaha guurka raba goonni igu sheega haddaan gabadha aan goobayona gabay ku soo qaato waa toddobiyo toban jir gaariyoon cidina gaarayn aqoon gaaban ma lehee caqlaa looga gaar dhigay dhaqankeenna guunka ayay gaar u wadataa wakhtigeeda gaarka ayay diinta gelisaa salaadaha ma googoyso ee way ku gam-adaa ma taqaano gaadgaad rag iyo guura bahaalaynta ma taqaano gaman yaroo gidaar lala istaagaa ma taqaano gaari shirkii hore la galo meel un lagu geysto ma taqaano gaaf tumasho iyo geeri la ilaawo hadalkeedu waa gaaban yahay gebi ahaantiisba hadalkeedu waa gaaban yahay gebi ahaantiisba timiheedu waxay gaarayaan labada goonyood madowgoodir maahee casaan bay la gaar tahay mana gaabnataan goobaya waa gadaa dhexe gacalalow haddaad garanaysaan gabadha ii raaja oo gacanta ii soo gasho guriga ii keena gabar yahay haddays garanayso guri in aad joogto guurkaaga ayaan goobayaa gacalo ii kaalay oo guri cad baan kugu gadaya gacalo ii kaalay oo gaari baan kugu wadaya gacalo ii kaalay oo geel ayaan kaa bixina gacalo ii kaalay giraan dahaba abaan gees walbaba kuu gelina gacalo ii kaalay dumar kale ma gaadgaadaya gacalo ii kaalay habeen gogasha uma goynaya gacalo ii kaalay casargaab ayaan guriga iman gacalo waa tan la yidhaahdo ee haweenka soomaaliyeed badanaaba waxa weeyaan waxyaaba xaalada ugu culus oo lasoo wajahda ay ka cawdaan waxa weeye de in lala guursado gabadhi oo ha aad iyo aad marka habeen gogasha uma goynaya gacalo ii kaalay casargaab ayaan guriga iman gacalo ii kaalay mana gacan adkiye biilka goortaad rabtaan guriga kuu keeni mahmaah gun weyn baa jirto gabar ka faalloota gabar hooyadeed weeye iyo waxay guddoo goyso hooyay haddaad garanaysa guriga kuu joogto amaad meel ku garanayso oo garab isiinayso geel iyo lo ayaan waxaa rabaa inaad guddoontaan gel iyo lo ayaan waxaan rabaa inay guddoontaan adigiyo xaajigaan idin afgaran oo gunnaan bixin ha yeeshee hunguru intuu idin galo hayse soo gemina waa haddii ay gabadhiinu tahay taan gabay kusoo sheegay haddii kalese geel baa tiri geni ma dhiibayo geni waxa weeyaan lacagtii soomaalida oo la isticmaali jiray maxaa yeelay gabadhiina baan gabagu sheegayn waxba gabagu yuu ila galgaleen waa gunaanadii maasha allah gabadhu waa gaaridii dumare gacalowla haddaad garanaysaan gabadha ii raasa oo gacanta iisoo gasho guriga ii keena hase yeeshee waxa weeyaan waa waxaan markaas uga hadlayaa guurka maadaama ay fiican tahay in waxyaabo badan layskaga baraarujiyo guurka oo yacni la fahansiiyo gabdhaha ruuxooda waxa lagu jecel yahay oo markaasi lagu xulan karo
waa gabay ku saabsan dhiirigelinta gabdhaha guurdoonka aad iyo aad raggana sidoo kale kama maro oo waxa weeyaan dee dooqii duuqoodii buu u iftiiminayaa gabdhahana sidoo kale muraayad buu u noqonaya ay isku eegi karaan waaya barnaamijka hibada ehla abuurka ayaan ku jirnaa idaacadda v o a qeybihiisa dhexe marka laga yimaado inaad gabaygaaga aad ku soo bandhigto magaalada boosaaso iyo goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan dhallinyarada wacyigelin ku saabsan soo noolaynta dhaqanka oo sanadii u dambeeyay laha hoos u dhac buu ku yimi bal arrimaha ka war aada iyo aad sideedaba waa jiraan waxa weeyaan wakhti walba wuxuu wataa saameyntiisuu wataa hase yeeshee luuqadan waxa weeye luuqad lagu hadlo weeye oo jirta waxa weeyaan waa jiraan waxyaabo badan oo baraarug iyo wacyigelin aan wadno oo haddana ku tala jiro oo waxa weeyaan miiska noo saaran insha allah waxa weeyaan waxyaabo badanna waa soo wadnaa wax badan oo aanu hadda hal abuuro oo waxyaabahaas uga hadalina waa jiraan dhalinyarada kale ee hal abuurka leh ee ku dhaqan magaalada boosaaso ma kala sheekaysataan maisku timaadaan ma kala hadashaan dhalinyarada kale in dhalinyarada la wacyigeliyo dhalinyarada la baraarujiyo si dhalinyaradu ay u noqdaan dhalinyaro hadafkooda uu cad yahay aad baa umahadsantahay isfo waa su-aal muhiima waa kaaga mahad celinayaa waxa weeyaan haa waa jiraan waxaweye kulamo aan u qabano hal abuurka aanu isugu nimaadno walowba aysan noo suurtagelin dee goob aanu si khaasa u leenahay oo yani markaasi aanu waxaweya noo xadaysan hase yeeshee waxaanu dadaalo aanu waxaweye anagu fikrad aan anagu leenahay oo aan isugu nimaadno waa jirtaa aanu markaasi anagu haddaanu hal abuurnahay uga hadlayno wacyigelinta waxaweyaan dhalinyarta soomaaliyeed haa waa jirtaa waxa weeyaan waa jiraan wixii markaasi dhibaata oo caqabad oo yacni taalla ama waddanka yacni ka jirta ayuunbaanu wajahnaa maadaama aanu qofka hal abuurka uu yahay qof matala bulshadii soomaaliyeed mar walba waxa ka mid a waxyaabahaanu kala hadalno dhalinyarta waxa weeyaan sida tahriibta aafada qabyaaladda sidoo waxyaabo badan oo waxa weeyaan dhibaato oo ama curyaamin waxa weeyaan u keeni kara dhalinyarta soomaalida inaysan hadafyadooda yacni oo waxa weeyaan ay ku mashquulaan markaas dhalinyarada markaa la hadashaan oo kale aad ka wacyigedisaan arrimaha tahriibta oo kale iyo qabyaalada xiligan ma u maleynaysaan in arrimahaasi ay soo yaraanayaan aad baa umahadsan tahay yuusuf waa su-aal isweydiin mudan sidaad dareemi karto waxa weeyaan aad iyo aad waa jiraan in yani waxaan ay soo dhammaanayaan leannahu waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo yani qurbii kasoo laabtay oo hadda wadanka jooga oo iyagu ruuxooda waxaa jira wacyigelinta nala wada waxa weeyaan wadanka nagula sugan oo aan kaashanayno sidoo kale waxaanu wax badan uga sheegnaa wixii yani mataqaanaa markaasi dhalinyartii hore ay wadadii ay mareen oo yani ku maraga habaabeen sida tahriib iyo waxyaaba noocaasa marka aad iyo aad waxaan isdhihi karaa waxa weeyaan insha allah isbedel weyn baa jira insha allah khayr baana rajaynaynaa inay kasoo baxo waxaad kaloo iga warataa intaad gabayadan aad ku guda jidhay iyo hal abuurkaaga sugaaneed ma jiraan qisooyinkii kugu yaa badnaa oo aad kala kulantaintaad abwaan aad ahayd aad baa umahadsantahay yusufow runaantii qofku markuu hal abuur yahay waxyaaba badan waa la kulmayaa hadda waxaa jirta qisooyin waa jiraan badan hadda waxaa jirta qiso gabay aan dhowaan sameeyey oo waxa weeyaan magaciisu yahay salal iyo layaab gabaygaas wuxuu ku yimid qiso igu dhacday aniga gabaygan waxa weeyaan wuxuu u dhacday qisada wuxuu igu dhacday anigoo waxaan joogay markaasi dalka maleysiya oo aan ka baranayo waxbarashadeeda heerkagii jaamacadeed waxa weyaan maalin maalmaha ka mida ayaan damcay inaan u safro gobol ka mida isla dalkaas waxaana soo aaday meherad ay fadhiistaan dhalinyarta soomaaliyeed si aan u weydiiyo ama u helo locationka ama barta ugu haboon aan ka bixi karo waxaan ugu imi nin dhalinyaro ah waa salaamay salaan kadib wuxuu salaan kadib isagoo luuqadda ingilishka igula hadlaya wuxuu ii sheegay inuusan soomaali ahayn wuxuuna weydiiyey wadankaan kasoo jeedo waxaan u sheegay inaan ahay soomaali soomaaliyana kasoo jeedo isaguna sidoo kale wuxuu ii sheegay inuu kasoo jeedo wadan la dhaho jaad anagoon hadalkiiba dhammaystirin oo hadalkii wadnaa waxaa si kama ama kadisaba meesha usoo maray laba nin oo dhalinyaro ah waxayna salaabeen yarkii lahaa soomaali maahi markaas halkaasi kula hadleen halkaas ayay ayaa waxa weeyaan mataqan ku xaqiiqsaday inuu yahay soomaali hase yeeshee uu ka cararayo soomaalinimada ama uu iska fogeynayo ama uu inkiraayo intaas kabacdi waxaan isweydiiyey waxaa qof soomaali ah oo dhalinyaro ah ku riixi kara ama ku khasbi kara waxa weeyaan inuu sheegto wadan uusan ahayn sidoo kale waxa la yaab leh waxa weya wadan dal ahaan iyo dad ahaanba naga liita oo africa ku yaala inuu sheegto intaas kabacdi waxa weeyaan isla habeenkiiba waxaan maansadan oo aan gabaygan oo aan ugu magacdaray salal iyo layaab ayaan ka sameeyey qisadaas sidoo kale waxa weeyaan anigoo raacinaya ama yani mataqaanaa waxyaabahan soo kordhaya sanadadan dambe oo ay ka mid tahay sida qisadan oo kale qofku inuu yani dhalinyar sooma qofkii soomaaliga ahaa oo dhalinyartii soomaalida ahayd inay sheeganayso wadamo aysan markaasi u dhalan iyo waxyaaba noocaasoo waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan aan markaasi ugu fiicnayn soomaalinimada iyagoo muslima oo islaama waxyaabaha ku khasbay iyagoo soomaaliya oo muslima oo islaama wadan leh oo waxaweye dhaqan leh oo la yaqaan waxaweye waxyaabaha ku riixi kara inay wadamo kale iyo waxyaabahaas sheegtaan badanaaba waa dhacdaa wuxuuna ku bilaabanayaa gabaygu sidaan magaciisuna waa salal iyo layaab sa'da gabay waxaan waaye sugoway igu soo degay sagaal jeer intaan toosay baan seexan kari waayey intaan salalay oo soo kacaan samada sii eegay waxba yaanan waxi soo mariyo siinka kugu daalin aan taariikhda sugo oo markaa gabayga sii daayo caawo sabtiya waa saq dhexe saatir mahadii waa sagaalkii saacoo suntanoo sikinna dheerayn waa sebteembar saddexdeedii sannadkii sagaal iyo tobnaad oo saxoo qoran waxaan saatan ula yaabay oo seexan kari waayey saakada ninsiya baan arkoo saa'id ula yaabay see tahay markii aan ku iribuusan kaba taagay oo soomaalinimadiiba ankiray sawir xumadiisa waxse maba su'aaleen haddaan sidatan moodayo ha yeeshee wixii saatir qoraan sinaba kuu seegin mahmahsal weyn baa jirtoon saabka ku hayaa hadba wixii sadkaagu noqdaa lagu sugnaadaa aniguna sidaasaan aho waa samre aqaan sarbeebta iyo ujeeddada haddaan yarahee sii saafo haddii uu colseeraha ku jiro oo wax sulanayo sanqadha iyo codka iyo socodka iyo sawdka la ilaawo suuldhabaale way hadal afkan sacaabka saaraa safar iyo haddii aan ku jiro socoto dheeraada ciid seexo waysahal sariir uma santaagleeyo haddiise ay suleekhadan jeclaa soona kala joogto sawirkeedu way dahab arag hadduu suuro geli waayo qori saranba way seef haddaan saanad huba haysan qansax soohan weygeed haddaan saxare joogaa sagaaraduba way maal haddaan arriba ii soofin waxa taa la siman baan rabaa inaan sifeeyaa adoo kaleba sumad bayla taa ila sokaysaa adoo kaleba sumad bayla taa ila sokaysaa sabur iyo waxa ila gudboon samir iyo imaan soomaali baan ahay dad baan ugu sarreeyaa soomaali baan ahay dhul baan same ku joogaa soomaali baan ahay ilaa suulka la afuufo calas buuban baan leeyahay oo guudka iga saaran soddon adiga oo jiray haddaad seero kala aaday sumcaddaad lahayd iyo adaa gubaysalkaagii waayahay abwaan waa mahadsan tahay sida wanaagsan aad uga hadashay gabaygaas aad kula hadlayso dhallinyarada qurbaha ku sugan waana filaya in dhallinyarada xilligan ku dhegeysanaya ay kaa qaadan doonaan gabaygaaga gabagabada barnaamijka maxaa fariin oo dhihi lahayd marka dhallinyarada xilligan ku dhegeysanaya aad baa umahadsan tahay walaal qaali waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan dhallinyarta soomaalidu sideedaba waxaa yani qofka bini aadamka ku leeyahay sida qofku siduu ilaahay subxaana watacaala u abuuray sida ilaahay kuu abuuray waxa weeyaan mataqaanaa ciduu kaa dhaliyey wadankaaga mar walba sidaasaa ku sharfan tahay oo waxa weeyaan ku leedahay magac ku leedahay maamuus ku leedahay ku qurux badan tahay marka waxa weeyaan waxyaabaha soo kordhaya waxaan ka codsanayaa ama waxa weeyaan ka wacyigelinayaa ama aan uga digayaa dhalinyarta soomaaliyeed inaysan nolosha dhalanteedka aysan hodin ay dhaqankoodii iyo waxa weeyaan adkaystaan waxa weeyaan dhaqankoodii awoyaashood iyo wadankoodi iyo dalkoodina ay jeclaadaan aysan waxa weeya u hanqaltaaglayn dhalanteed beena iyo dal kale dad uu dhistay guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada ilaa abuurka anigoo yuusuf maxamed yuusuf ayaa idinla socodsiinaya oo boosaaso jooga waxaana barnaamijka marti ugu ahaa maxamuud cumar cali oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay yuusuf aad buu umahadsan yahay haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta aynu jaleecno heestii helow fannaankii allaahu naxariistee nuur eebo
حيث وساك هدى
codkaasi macaan allah u naxariistay nuur eebbo iyo heesta halo waxaan horey ugu luuqeeyey allah u naxariistay axmediy abubakar alcamaari iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulan dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinac soo saarista inuu joogo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Bana